ganacsatada yaryar ee xaafadda islii gar ahaan kuwa makhaayadaha cuntada ayaa sheegay in hoosudhacu ku yimid ganacsigooda kadib saameyn xoogan oo uu ku yeeshay shaqadooda bandowga sideedda fiidnimo ee madaxweynaha waddankaasi kusoo rogay dhowaan ilaa iyo shan magaalo oo nairobi ay ku jirto arrintan ayaa imaanaysa xilli ay sii xoogaysanayso cabashooyinka ay dadka kenyaanka ahi arrintaasi ka muujinayaan wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray saamaynta ugu weyn ee ka dhalatay bandowga looga hortegayo mowjadda saddexaad ee cudurka covid nteen ee dalka kenya ayaa si gaar ah u taabatay ganacsatada yaryar iyo sidoo kale dadka murqumaalka ah ee kenya kuwaasoo saacadihii ay shaqaysan jireen uu ku soo aaday bandowga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii gaar ahaana kuwa makhaayadaha cuntada ayaa ka mid ah dadka dareemaya saamaynta ka dhalatay bandowga kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigooda uu aad hoos ugu dhacay tan iyo markii uu soo bilowday bandowga xilliga fiidkii ka bilaabanaya magaalada nairobi deeqa dowlo waa milkiilaha makhaayad cuntada laga cuno oo ku taala xaafadda islii waxayna sharaxaysaa sida uu shaqadeeda uu u saameeyey bandowga xilliga habeenkii ee magaalada nairobi waxaan leeyahay maqaayad baastamcaan la dhaho marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan hadda ugu dambaysay kuraastii iyo wixii o dhan waa nalaga jijibiye ma garatay marka askar baan ka cabsanaynaa wakhtiga markii la gaaro marka shaqadii waa yaraatay deeg awey ha loo qaataa lil gudihii baqaayadda laguma cawnin karo cunto dhibaatadaas ayaana haysato dhaqaalihii hoosuu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandowgan dartiis wax walba ay hoos noogu dhaceen waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina hadda ma awoodi karna awalna waa wada siin jirna lacagtooda ma garat marka saasaa jirto walaalo marka bal ka warran hadda suuqa see waaya dadka si waxay idinka iibsan jireen bandowga ka hor iyo hadda bandowga wallaahi bandowga ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay lacag fiican ayaan heli jirnay hadda laakiin wax lacag aan helna ma jirto xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandowgii waayo waxaa laba saacay noqonaysaa laba saacadana waa la kala cararayaa cuntadii oo taale ayaan firinjeer ku aruurinayna marka raje intaa leegala ka qabteen in laga qaado bandowga insha allah waa ka codsanay madaxweynaha insha allah inuu markuu naga qaada arkeenaa bandowga oo bilowda habeen kasta sideedda fiidnimo ee xilliga nairobi ayaa ku eg afarta aroornimo inkastoo tillaabadani ay tahay mid lagu xakamaynayo mowjadda saddexaad ee cudurka coronavirus oo aad uga jira gudaha dalka kenya haddana waxaa arrintan ay niyadjab weyn ay ku keentay dhaqaalaha ganacsatada makhaayadaha sida ay sharaxayso caasha xuseen oo ka mid a ganacsatadaasi mar kale logdhanka la soo celiyey waxaa ma la qiyaasi karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaan noqon karo iyo qof kale oo anig la mid oo business samayn raba oo kaleeto waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo yacni aan samaynaynay businesskeen oo maqaayadeena baastamcaan aan furin saamaynta uu nagu yeesho waxaa waaye maalintii obinka aan samaynayna maalinta ka horreysay uu madaxweynaha hadlo lodhanks annaguna ka filanayna noo hadlayo wax soo sheegaayo marka waad dareemi kartaa dad badanaa casuumnay dad madax xaran maqaayad inay imaadaan waryaala la raba in lagu casuumo marka saamaynta nagu yeesho waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagawey waaye waxay iska noqotay wixii inaan iska furan oo tagawey iskaga bilaabn rabadaanna uu soo dhowyaa marka saameyn aad u fara badan yacni malaayiin dolara ku luntaa layidhi sanad ka hor ahayd markiisaanoo kale logdhownka loo soo rogay annaga marka waxaa waaye malaayiin dolar aan faa'iidi lahayna hadda weynaan leenahay maadaama macaamiil aan luminayno dad la rabay cunto inay cunaan dadna rabay inay aan kasbanno oo miis ay fadhiistaan ay cunto ku cunaan marka waxyaabo badan aa marka uu naga naga hakiyey ee logdhownka laba sac haddii laga dhigana waa dareemi marka haddii dukada guryaa la kala galaya qof walbo gurigiisuu aadaya marka sharciga dowlad sii loo adkeeyo dhibaatadan marka ganacsiga yaryarka ah dhibaato intee leeg bay u leedahay walaa saameyn fara badan ay ku leedahay qof waxaa lagala yaabaa mogtahay shilin shilin ku guda hadda lagu jiraa marka waxaa isku darsanayna wax iska yar waa lacagaa lasoo qaadaa meela raashin laga soo qaada hilibaa lasoo qaada wixii la caddeeyaa la rabaa labiyo toban saacadood oo xiriir ah kuguma filno muddadii bandowgan uu ka jiray magaalada nairobi waxaa jira boqolaal ganacsatada waratada ah oo uu ganacsigoodii uu burburay kadib markii bandowgu uu ku soo aaday saacadihii ay ganacsatada waratada alaabaha bannaanka soo dhigan jireen cayni bashiir ayaa ka mid a ganacsatadaasi
waxaa ku gadaa cabaayado soo soo koroonaha u bilowday lockdownki noogula xiray wax ganacsiya ma lahan oo laba saacoo lockdownka ku egyahay annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowda leh soo hadda ayaantan kuma shaqaysano madaxweyneha waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo marka lockdownka wuxuu ku soo aaday bandowga wuxuu ku soo aaday saacadihii aad shaqayn jirtay ha saacadda xilliga anaga shaqaysano because maalinka dukaamadaa wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo meeshii gaariyaala la dhiganaya laba saac saacadi bacdulmaqrib camal aa dhiganaa ilaa iyo afar saaca isaga shaqaysan jirnay hadda marka lockdownka sida looga dhigay shaqo ma lahan meeshii oo waa nagala soo burinaya marka waa xir fadhinabo marka hadda see ganacsigaada suu ku socdaa ganacsi maba jiraba ayadoo wax nagala gadan inaa iska soo laabanaa hal saac xataa ma fadhino soddon daqiiqo keliya intaa geenaynay intaa kasoo celinayna waa dharka marka maba shaqaysana see ku saamaysay marka noloshaada qarash la-aanaa dhacday yacni wax yarkoo biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan oo meelaa ka keenayna ma lahan dharkii saas bishii hore usoo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yeelaa iska soo qaadnaa waa guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa dhowaan madaxda dowladda kenya ugu baaqay inay dib u eegis ay ku sameeyaan saacadaha bandowga maadaama dhaqaalaha waddanka uu dhibaato weyn uu u geysanayo cumar ibraahim xuseen waa xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa islii rajada waa weyn tahay waxaan la qabnaa waddanka kale ayaan la qabnaa waxaan dhihi karaa dhaqaale xumana waddanka guud ahaan waa ka jirta marka inay bandowgan hadday xal ay dowladdu u aragtay waa sax laakiin inay sii socoto muddo dheer sii socota macno weyn ma keenayso ilaan ganacsiga naftiisii oo saamayntii oo koronahaas u bilowday bishii march ilaa xad waa socda haddii marka la yidhahdo bandowgan waa la sii dheerayna dadka naftooda meelay wax ka cunaan meelay yacnaha ganacsiga dadka shaqay u baahan yihiin dadka yoomiyan waxay meel ka helaanay rabaan marka waxaan leenahay rajo fiicanaan ka qabnaa in dowladda ay fiiriso saamaynta ganacsiga oy bandowga soo afjirto muddada ugu gaabanaan aan rajaynayna guud ahaan dalka kenya gaar ahaana ilaa shan gobol oo dhowaan madaxweyne uhuru kenyatta uu bandowga la xiriira cudurka coronavirus uu kusoo rogay ayaa waxaa ka socda cabashooyin ay dadku ka muujinayaan saacadaha bandowga oo inta badan ku soo aaday saacadihii ay dadku shaqaysan jireen inkastoo la filayo in madaxweynuhu uu dhowaan dib u eegis uu ku samayn doono saacadaha bandowga khadar maxamuud xareed v o a nairobi